taladaaan siinahayaa waxa dadka soomaaliyeed rabaan weeye dadka soomaaliyeed waxay rabaan dowladnimo waxay rabaan midnimo waxay rabaan nabad waxay rabaan nolol intaas baa laga sugahayaa dowladda dhexe waajibaad bay leedahay oo uu xeerka qaranku siinahayo waajibaadkeeda inay ka soo baxdo oo mid guud iyo mid gaaraba gobollada dalka dowladdu gobollay ka koobanta wixii waajibaada gobolladu ku leeyihiin dowladda inay si wanaagsan oo dowladnimo ah u siiso weeye oo aysan gobolladu aad sheegan gobolladana waxaa laga rabaa dowladnimada soomaaliyeed waa dowladda dhexe weeye haddii dowladda dhexe la waayo waxba ma jiraan shacab firirsan baa tahay toddobiyo labaatankii sano sida aanu ahayn bay noqonaysaa marka waxaa laga rabaa inay dowladda dhexe u hoggaansamaan inay la shaqeeyaan inay midnimada ummadda raadsaan waad og tahay oo hadda gobolladii waqooyi oo dhan baa maqan haddii hadda kuwaani ay muxuu ahaa dowladda ay khashkhasaad ku bilaabaan hadda soomaaliya waa kala tegaysaa hadday kala tagtana faa'iido qof ay u tahay ma leh wuxuu nagu dhacay toddobiyo labaatankii sano inaanu ka toobadkeenno oo oo ka tiiraanyoonno wey wixii dad naga dhintay wixii bad ku dhintay wixii annagu aan iska dilay wixii haddii alla kuu run yahay dibadaha ku abaajiyey waxaasoo dhan ficil xumadeennii baa keentay ficil xumo dambe inaan loo noqon baa la rabaa ilaahay maanta hadduu iyaga madax ka dhigay waa lagu fiirinahayaa muxuu ahaa ma sii ahaanayaan qof walbaa waqti buu leeyahay inta ay iyagu joogaan baa waxaa la rabaa inay si mas-uuliyadu ku jirto oo wadaniyadu ku jirto oo muslimnimo ku jirto inay u shaqeeyaan intaas talada ammaanku waa waa kow weeye waxa weeye amniga in laga shaqeeyo midnimada ayaa iyaduna kow ah waayo markaysan ummaddu midaysnayn amni heli mayso hadday dadku uusan kuu midaysnayn amni ma helayso waxaa laga rabaa midnimo waxaa laga rabaa amni waxaa laga rabaa duwa heshiisiin waxaa laga rabaa horumar waxaa laga rabaa hadaa la kuraya dowladnimo soomaaliyeed intaasoo laisku duubay baa la yidhaahdaa waxaa laga rabaa shacbigu inuu aamino inay nimankaani u shaqaynayaan oo dowlad yihiin markaas bay iyagu muxuu ahaa abaalmarin xag rabbi iyo xag bini aadanba ka helhayaan haddii dadku aysan aaminin dowladnimo soomaaliyeed ma jirayso dadweynuhu hadduusan dowladda aaminin iyo iyo gobolladeeda ma shaqaynayso dowladnimadu aad iyo aad baa umahadsantahay